bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadii snaa ee magaalada jowar qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacayaasha kaamka sheekh cumar ee magaalada jowhar oo wajahaya xaalado caafimaad darro ah ciidamada amisom oo agab caafimaad ugu deeqay qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka hadlay u nuglaashiyaha dadka qaba kansarka in ay qaadaan covid shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya oo ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dalka dib loogu dhisayo xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad warkeena ku maqli doontaan akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah xogaayihii hore arrimaha dibadda maraykanka oo markaasi ku geeriyooday da-da boqolka sano
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronafirus ama covid tobaniyosagaal uu halis ku yahay caafimaadka adduunka koronafirus waa fayrus ku dhaca neef mareenka kaasoo ku faafi kara isku dhowaanshaha marka uu qofqufuco hindhiso ama hadlo waxaa ka soo baxaya dhibco yaryar sankiisa ama afkiisa kuwaasoo laga yaabo inuu la socdo fayrasku haddii aad u dhowdahay hawa ahaan ayaad u qaadan kartaa dhibcahaasi fayraska wata haddii uu qofku qabo covid tobaniyosagaa joogtee dhaqamada caafimaad ee wanaagsan sida inaad si joogtaa gacmahaaga ugu dhaqdo saabuun iyo biyo sidoo kale kadib qufaca ama hindhisada ka hor iyo kadib inta lagu guda jiro diyaarinta cuntada iyo kadib isticmaalka suuliga iska ilaali salaanta gacanqaadka ah ama xidhiirka kale ee jir ahaaneed taas beddelkeeda qofka aad salaamayso ku dheh assalaamu calaykum xidhashada maaskiga marka la joogo goobaha caamka ah waxay gacan ka geysanaysaa ka hortagga faafitaanka covid tobaniyo sagaal diyaari qorshe ku aadan sida aad gurigaaga u ilaalin karto faafitaanka cudurka covid tobaniyo sagaal kadib marka aad booqato goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan xusuusnow dadka waaweyn iyo dadka caafimaadkoodu liito inay aad ugu nugul yihiin cudurka sidaas daraaddeed waa inaan qaadno tallaabo kasta oo saxan oo aan cudurka kaga ilaalinayno sida ay dhigayaan tilmaamaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista faafitaanka cudurka covid tobaniyo sagaal
intaas waa qaar ka mida qodobada warka subaxnimo idaacaddii snaaye magaalada jowhar warkaniga cusmaan cabdalla idinla socotiinaiyo saaxiibayaal waa sideeda bisha labaad sanadka laba kun kow iyo labaatan subaxnimo tallaada ah u diyaargarooba maqalka warkeennaas oo faah-faahsan aan ku horeyna ee sida hordhaca warkeenna baad ku maqlayseen barakacayaasha kaamka sheekh cumar ee magaalada jowar ayaa wajahaya xaalado caafimaad darro ah sida uu kusii dheereynayo warbixintan waryaheena cabdiweli axmed hilowle bulshada ku nool goobaha bargacyaasha ah ee ku yaala gudaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa waxaa haysato xaalada adag oo dhanka nolosha ah kaamka sheekh cumar waxaa ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shuunbiyoodka iyo duumo kuwaasi oo inta badan soo ritay carruurta iyo dadka da-da ah sida uu raadu isnaa u sheegay gudoomiyaha kaamka maxamed sheekh cumar xaalad caafimaad daraa ka jiro oo aada u baahsan meesha waxa waaye magaala u dhowdahay dhibaato badan iyo qashimaa iyo waxaasiyaa ka jiraan marka xarun oo caafimaad degdeg oo emergency oo nala balan qaaday oo nila sameyn nalairiyaa jirto oo markii hawsha soo dhamaatayna meel kale nalaga geeyey cudur waa buuxa buuxa cudur waa buuxaay waa ayaga aad mahadiniin hadda waa dhibaatadii shaliga ku jirin ay iska aadaan imc iyo isbitaalaha deedheer ay iska aadaan cudurro hadda waxaa inta socda shuban biyada badan oo xilligeeda la taagan yahay waxaa waxaa jirto malaria jirto marka cudurahaas noocaas badnaan aad ugu baxtaansiin wada aaday jiraan sidoo kale maxamed ayaa sheegay in cisbitaalka weyn ee magaalada jowhar ay maanta geeyeen caruur uu haleelay cudurka shuwan biyoodka waxa uuna baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabelle maanta naftooda laba qofood isbitaalka weyn aan geynay kalsoos oo caruur ah marka intaas waa malaario laba qofood ayana aan qaadnay isbitaalka booshiqa aan gudbinay marka meelahaas ayaa cariirigii aan shalay yani aan ka codsanayn caafimaad degdeg ugu helnan oo ilahayna si noogu darnayn waa waa si kale wax loo maamulay isbitaalada caadiga farmashiyaalkana oo daawooyin oo kaalmaad ku raadinaay noloshoodana waa iska dhiitaa nibad waxaa waaye waxaa isgeeli jireen muslimiinta waxaan ku jeedinaa inay yani arrimahan qaxootiga sheekh cumar oo qaxootiga ugu horeeyay oo gobolka shabeellaha dhexa ahaa in la ogaado laga warqaba ayaan jecelnahay barkacyaasha kunol kaamuubka ku yaala magaalada ayaana helin wax gargaar ah waxaana ay muslimiinta waxaysta ugu baaqeen in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo waa mahadsan yahay cabdiweli ciidanka ugandha ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa waxa ay agab loogu talagalay ka hortaga xanuunka coronavirus iyo nadaafada ugu deeqeen qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee ku nool xeryaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidanka oo xusayay sanad guuradii afartanaad ee kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka dowlada ugandha ayaa sidoo kale qeyb waxa ay ka qaateen nadiifinta qeyb ka mid ah degmada xamarjajab iyaga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maamulka degmadaasi waxaana la arkayay ciidamada oo wata qalabka nadaafada islamarkaana ka qeyb qaadanaya dherjarida iyo weliba xaaqida wasaqda taalla qeyba ka mid ah xaafadaha degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho cornel john winston maguara oo ah taliyo ku-xigeenka ciidanka uganda ee amisom ayaa sheegay in qalabka ay dadka barakacayaasha u qeybiyeen uu ka caawin doono ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban gudoomiyaha degmada xamar jajab maxamed cabdi maxamed ayaana uga mahad celiyey agabkan caafimaad iyo kuwa nadaafada ee ay geersiiyeen isaga oo sheegay in ay wax badan u tari doonto dadka barakacayaasha ee ku nool xerooyinka ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa waxa ay ka hadleen nuglaashiyaha dadka qaba kansarka in ay qadaan xanuunka covid sagaal iyo toban maryama sheekh cabdiih ayaa warbixin amuurta la xiriirtana noo diyaarisay doctor cabdiraxmaan cadow aadan oo bartay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada jowhar ayaa ka hadlay daaweynta iyo qaadashada dawooyinka qaar ee saameynta ay ku yeelan karto dadka uu ku dhaco kansarka kansarka ayaa ka mida cudurada ugu halista badan ee caalamka ka jira iyadoo soomaaliya uu hadda ku soo badanayo mana lahan dawooyin lagula tacaalo marka laga reebo daawooyin kaalmaati ah ditoorka ayaan weydiiyey sida uga habboon ee loola tacaali karo cudurkaasi kansarka kansarka daawooyin keena oo muxuu ahay way jiraan laakiin mar weliba waxaa muhiimsan qofkan haddii tusaaloo kale qofka daawo la siiyo daktarkiisa la tashado oo la xiriiro daaweyntiisa markaa ase au imaana kansarka kansarka noocyo badanaa loo daaweeya horta mid ugu muhiimsan waxaa waaye jaritaan waaye oo in qofka qalliin uu galo kansarka nooca weliba oo aan faafin oo kansarka aan ahayn oo binaayinka loo yaqaano kaasoo kale in la jaraa muhiimsan kuwa qaarna waxaa jira waxa loo qaato daawooyin loo yaqaano chemotherapy oo joojinaya in muxuu ahaay kansarkii uu zaa-id usii faafo dabcan waxaa jira muxuu ahaay qof dadka qaar in loo sameeyo xubintii markii oo la jaro oo kale in xubin kale lagu abuuro dabcan xubin kale marka qofka lagu abuuro waxay keenaysaa in muxuu ahaay jirkiisa la siiya daawooyin badan oo difaaciisa hoos u dhigaya difaaciisa markuu hoos u dhaca marka waxaa la diidayaa in organkii iyo organ qofkan xubinta cusub oo lagu tallaalay iyo jirkiisa caadiga hore inay isqaataan ala raba marka difaaciisiyaa dib loo dhigaa si xubintan ay meesha ugu tallaalanto annagana hadda waxaa ku jirnaa wakhti oo cudurkan coronavirus uu jiro coronavirus marka maadaama uu jiro waxaa imaanaysa marka qofkii daawooyinkan oo qaadanayo oo difaacii jirka hoos u dhigaayo cudurkii inuu ku dhaco marka oo qofkii markaa covid nnteenki uu ku dhinto marka saameyntaas oo noocaasaa jirto mar weliba waxaa wanaagsan marka inta xilligan lagu guda jiro dadka kansarka qaba inay dhakhaatiirtooda telo health wax allahaa jiro oo dhakhaatiirtooda ay kala xiriiraan qaab oo online ama taleefon ay ka wacaan aysan tegin goobaha dadka ay ku badan yihiin haddii ay tagayaanna sidii aan soo sheegnay in ay maraan sidii loogu talagalay ee saxda ah oo in lagu taxadiray ay tahay cudurkan coronavirus uuna dhegaystaa mar weliba talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka oo dhan iyo heedaha caafimaadka ku shaqeeya iyo dhammaan wasaaradda waxaana jirta inuu qaabab kala duwan ugu dhaco dadka iyadoo ay jiraan qaarkood in la jaro xubin ka mida xubnaha ka soo baxay jirka ee kansarka loo yaqaano islamarkaana hoos loo dhigayo difaaca qofka si ay u qaataan xubnaha jirka qofka kan cusub iyo kii hore ee qofkaasi markaasi lagu tallaalayo ama la rabo in lagu abuuro sida uu sheegay ditoorka si kastaba ha ahaatee waxaa kusoo badanaya soomaaliya cudurkan kansarka oo qaabo badan dadka ugu dhaca mana jirto ilaa iyo hadda dawo rasmi ah oo lagula tacaalo cudurkaasi aafeeyey caalamka oo soomaaliyana ay ka mid tahay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisiyo dalkeena soomaaliya wareegga sideedii tobnaad ee ololaha isxilqaan ee ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid si wanaagsan u soconaya iyadoo ay ka qaybgelayaan qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana ka hadlay muhiimadda ay u leedahay inay ka qayb qaataan ololahan isxilqaan ee dalka dib loogu dhisiyo
sida looga faa'iidaystay shaqaalaha dowladda siday uga soo shaqeeyeen maanta waa miro dhalay mirihiisiina waa la guranayaa waxaa ku soo dhisna tiyaatarka qaranka waxaa ku soo dhisna madxafka qaranka iyo maktabadda qarankoon hadda aan taagannahay ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse siciid xamse kaas oo ku baaqay in markaasi dhallinyarada ay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha isxilqaan ee dalka dib loogu dhisiyo
dadka waxay aaminsan dowladnimada inay tahay aniga madaxaan ahay dowladnimada waa adeeg adeegaan maanta aad qabateen waxaan waa tiyaatarka waa madxafka maantana waxaan joognaa maktabada
welina warka subaxnimo idaacaddiisna ee magaalada jowhar ayaad nagala socotaan saaxiibayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdi ayaa la diyaara mahadsaned ismaan cabdalle dhinacayo sarifka suuqyada markaynu eegno boqolka dollar waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah gacanta hore gacanta dambe waxaa la kala siisanayaa laba milyan lix boqol iyo labaatan kun ilaa iyo laba milyan iyo lix boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kontonka dollar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan iyo saddex boqol halka bixintu ay gaarayso malyan saddex boqol iyo shan kun oo shilin soomaali ah doorka sokorta waxaa la kala siisanayaa soddon dollar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol oo kun oo shilin soomaali ah haafka sokorta waxaa la kala siisanayaa afar boqol oo shilin soomaali ah rubciis waa laba boqol halka sumunka uu marayo sokorta boqol kun oo shilin soomaali ah burka kontonkiisa kilogaram waxaa la siisanayaa labaatan iyo shan dollar oo u dhiganta saddex boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah sidoo kale bariiska burbuurka ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan dollar kontonkiisa kilogaram oo iyadana u dhiganta saddex boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah bariis caddaha dalka ka baxa ee baarooga waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram shan boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kiiladiisu waxa ay maraysaa laba iyo toban kun nus kiiladuna waa lix kun oo shilin soomaali ah cusbada loorkeeda waxaa la kala siisanayaa laba boqol oo kun oo shilin soomaali ah madaalkeeduna waa shan kun oo shilin soomaali ah saliidda labaatan laha cadayda waxaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan dollar iyo bar oo u dhiganta lix boqol iyo toddobaatan kun oo shilin soomaali ah halka kiilo ee saliid cadayda waxaa la kala siisanayaa soddon iyo shan kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada ayaa marayso kiiladeeda konton iyo saddex kun halka nuskiiladu ay marayso toddoba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah maankaalka waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram shan boqol oo kun oo shilin soomaali ah halka kiiladiisu ay marayso toban kun oo shilin soomaali ah sisinta boqolkeeda kilogaram waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah sidoo kale madaalka sisinta cadeyda waxaa la kala siisanayaa sideed iyo toban kun halka sisin madowdu ay u dhexayso sideed iyo labaatan kun ilaa soddon kun oo shilin soomaali ah madaalkeeda dhegeystayaal aan dibidii kuga celiyay warka subaxnimo iyo cismaan cabdalle cismaan
way mahadsantaha maryamo sheekh cabdiyo nala socodsiinaysay xubintaasi sarifka iyo suuqyada ee bal cayaarihii haddii aan eegnana manchester city ayaa xasuuq waxay u geysatay kooxda kubadda cagta liverpool oo ay ugu tagtay garoonka anfield waxaanay usoo xambaarisay guuldaradii saddexaad ee garoonkeeda lagu geysto taas oo ah rikoodhkii ugu liitay ee liverpool loo diiwaan geliyey tan iyo kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii manchester city ayaa liverpool waxa ay ku burburisay afar gool iyo gool iyada oo ku dhex jeedjeeday garoonka anville oo la mooday in ay city iska leedahay waxaana dhammaan goolasha oo yimid qaybtii labaad furay ilkaya gondogan ninka la yidhaahdo oo in yar kadib uu maxamed saalax markaasi uu ku berberiyey rigore goolhaaye alinson ayaana laba kubadood oo hadiyado ah markaasi waxa uu siiyey kooxda kubadda cagta manchester city saddex daqiiqadood gudahooda waxaana shabaqiisa u weydaariyey markaasi gondogon iyo weliba raxiim sterlin halka mid afaraadna uu markaasi ugu daray ninka la yidhaahdo vil voden man city ayaana waxa ay toban dhibcood oo nadiif ah ka hormartay kooxda kubadda cagta liverpool oo horyaalka difaacanaysa iyada oo ay weliba ciyaari baaqi u tahay waxaana taasi ay uga dhigan tahay jorgan club in ay burburtay rajadoodii ay horyaalka ku difaacanayeen halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadii snai mujada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka george shalt oo ah xogaayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka islamarkaana si weyn u qaabeeyey siyaasadii arrimaha dibadda dhammaadkii qarnigii labaatanaad ayaa geeriyooday isaga oo ay da-diisu tahay boqol sano jir waxa uu sabtidii ku dhintay gurigiisa oo ku yaal stanford california sida uu sheegay maxadka hover la yidhaahdo waxa uu markaasi xilal kala duwan ninkani ka soo qabtay xukuumadihii saddex madaxweyne ee jamhuuriyadda the white els shower richard naxon iyo weliba ronald reagan kun iyo sagaal boqol iyo sideetameeyadii xilligii master regan master jwald waxa uu in markaasi badan isku dayay in uu hagaajiyo xiriirka dalkiisa uu la lahaa midowgii sofiyeeti xarunta daraasaadka hover institute oo ninkan uu markaasi si sharaf leh fikradihiisa kusoo bandhigi jiray ayaa waxa ay sheegtay in ninkan dowliga ah uu markaasi kaalin weyn ka qaatay bedelidda jihada taariikhda isaga oo adeegsaday diblomaasiyad si markaasi loo soo afjaro dagaalkii qabooba ee dunida agaasimaha macadka hover oo iyadu ahayd markaasi xogaayihii hore ee arrimaha dibadda waxay tiri saaxiibkeen waxa uu ahaa nin weyn oo maraykan ah oo wadani dhab ah marka dhinac walba laga eego taariikhda ayaana lagu xusuusan doonaa in uu yahay nin adduunka ka dhigay meel wanaagsan oo ay markaasi dagaaladu ka caagan tahay guud ahaan warkii subaxnimo oo aad kala socoteen idaacaddii snai mawjada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jowar shabeellaha dhexe soomaaliya ayaa nintaas kusoo gebagabaynaya warka aniga cusmaan cabdallah soo saaray halkan idinkala socodsiinayay intaan warkan kii sicigo ku kulmeenno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelya hadduu idiin dhaafo waxaad warkeenna dib uga heli kartaan baraha bulshadan ku leenahay ee facebooka youtube-ka iyo weliba webejka internetka radio sni s o barta twitterkana warkeennaas waad ka heli kartaan